الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما hada kani baa u bayaani wujuubi kasli rijlayni labada lugood maydhitaankooda la maydhayo bal waajibnimada uu waajib yahay bikamaalihimaa dhammaantood waa kaamilnimadkooda kolle kamaalka wuxuu u wadaa intii fardiga kamaalka wuxuu u wadaa maaha dee labada lugood oo wada dhan ma aha waa maxalka fardiga inta waajibki wixii ka sareeya saan u tegi doono dee istixbaab bay tegi lugtii oo labada lugood dhammaantood maaha waa dee intii la waajibiyey ilaahay ina amray inaan maydhno iyadoon waxba laga tegin weeye meella aan laga tegin taas inay waajib tahay in la maydho baabkiisi wey xadaثna haruن بن سacيidi اlayliy وabu الطاahiri وأحmed بن عيسى qaluu أخbarna cabdاللahi بن وهb عan مkrmة بn bukayr عan أbيhi عan salim mوlى shadاd qala أnah qaala دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم bal kollay sanadku waxaan filayaa nin keliya mooye inta kale oo dhan horaan usoo aragnay oo saddexa sheekh ee muslimada yahayna way inoo horeeyeen oo barhkood ilaa muqadimadii baabay noogu soo noqnoqonayeen imaamkuna cabdullaahi bni wahbina waaba imaamaan isagana soo aragnay in badan soo aragno labadanna isdhalay mkrmt بن bukayr iyo bukayr بn cabdالlahi بn ashaj axaadiistii cثmaan ee weysada ku tacaluqsanayd baynu kusoo marnay weli dee kuma joogsanba habeenkaa labadoodaba caawana kolley ma yar taabanayo sida dee bukayrna waa ibn cabdالlahi بn ashajna waalidku waa nin iqoo taabiciya makramuhuna waa adigu atbaacu taabiciintii raggii ugu wownaa weeye kolley heerka abihii yaanu gaadhsiisaanin xagga iqanimada bal kalaam yar baa jiro aabihii miyuu wa kutubtiisii waa la ogyay waa hayay axaadiiste laakiin samac miyuu jira aabihii barhkood baa culimada hadal ka keene taa axaadiistooda way soo noqnoqon doontaao habeen kalaan dib dhiganayaaye in sha allahu tacaala laakiin bal aabihiina waa bukayr ibn cabdillahi ibn ashaj waana nin hiqa oo taabiciya isagana makramat ibnu bukayr waa atbaacu taabiciintii buu kaga mid yahay ama ninka caawa cusubi waa saalimin mawla shadaad bal markaan xadiidka duruqdiisa dhamayno ayaa ninkani siyaalahan uu kuba yimi o xataa asaanidan aan hayniyo meelo kale aan eegi doonaa qaala wuxuu uhi salim mawla shadaad dakaltu waxaan usoo galay calaa caaishata caaisha zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay haweenaydiisii ahayd kolley luqada fasiixiina waa inaan ta la gelinee zawjun dumarkana laba yidhaaho sida raggaba loo odhanayo yowma maalintii baan usoo galay tuufiya uu dhintay sacd bnu abi waqaasin sacd ibnu abi waqaas dee ruuxdiisii la qabtay ee ajashiisii intay dhammaatay uu dhintay tuufiya macnaa dee waa taa uu dhintay waa kelima aan aada u garanayno tawafana xataa kolkol way soo naqliyeenoo iyada markaa tawafaada waxay noqonaysaa uu dhammaystay ajashiisii bay tawafa ay noqon haddii la yidhaha tawafa sacd bnu macnaa shaksigii manaa waa jeshiisii dhamaysto waa isla macnown sacd bn abi qasna waa axad alcashara waxaana jirtaba tobankii jannada loogu bishaareeyey isagaa uu geeri dambeeyey macnaa dhammaantood waa ninkii uu geeri dambeeyey oo suyudi ba alfiyadiisa uu kuba yidhaha mustalaxa sacdun bikhamsatin tali khamsiina fahuwa aakhiru cashratin yaqiina taas baa alfiyadiisa baabka ugu dambeeya weeye taariikhda sacd wuxuu dhintay shan iyo kontonkii hijrada isagaana tobankii jannada loogu bishaareeyey ugu dambeeyey nin ka dambeeyey ma jirin isagaa ugu dambeeyey kolley waxa weeye bal markaa taas w shan iyo kontonkii baa dee sida qowlkooda mashhuurkii uu dhintay madiine weeye caqiiqa ku dhintay dee madiinaa la keenay oo taas haddaba maalintaasi janaazadii baa joogtay kolley la socdeen janaazadana malaa caisha aba tidhi masjidka soo mariya si aan ugu tukado oo dee bal taas iyadoo dee bal masalan haddaba markaa way la socdeen oo cashaan usoo galay fadakala waxaa soo galay cabduraxmaan ibnu abi bakrin waa cabdiraxmaan ibn abi bakrin asidiiq weeye waa walaalkeed kana weynaa iyada laba yidhaa awlaadda abibakar isaga ugu weynaa waana isku hooyo umurumaan baa wada dhashay cabdiraxmaan ibn abibakarna dee dagaalkii beder isagoo gaala ayuu xagga gaalada ayuu kaba socday oo uu joogay laakiin qabla fatxi maka iyo waktiyadaas buu islaamay cabdiraxmaan ibn abi bakrin wuxuu hadda cabdiraxmaan ibn abibakarna in badan bay qolooyinkan dee taraajimta iyo taariikhda oo kale saddex iyo kontonki iyo afar iyo kontonki iyo waxyaalahay kuba sheegaan ee kol haddaan leenahay shan iyo kontonkii buu sacad dhintay marka taasi waxay tilmaamaysaa saa dee agtooda kuba badan inaanay arrintu ahayn dee uu ka dambeeyey sacd ibn abi waqaaso waa ka dambeeyey haddaba cabdiraxmaanna waa soo galo fatawa fatawada-a cindaha caaisha agteeda waa gurigii ayuu ku weysaystay faqaalat waxay tidhi ya cabdiraxmaani cabdiraxmaan ow asbiq lwuduu'a weysada dhammee weysada taam yeel si dhan u weysayso waayo fa inii anigu samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo aamuse qolooyinkiina weysaysanaya yaa hadlaya fa inii anigu samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay yaquulu xaaluu ku qowlayo waylun halaag baa wuxuu u sugnaaday lilacqaabi cirhbaha min annaari naar xaggeed baanu ugaba sugnaaday halaagaas iyo cadaabkaas weylna waa kelimo kole ay idhahaan waa ruuxa halaag kuba dhacay uu mudanayaba ala laba idhaah ama mashaqo ama cadaab waadi naareed intaba kuba fasire eh cirhbaha ayaa waxa u sugnaaday halaag oo wuxuu ugaba sugnaaday naar oo macnaa waxa weeyaan waa cirhbihii waysada aan la gaadhsiin laga kala tago ee waysadii baaban markaa ansaxahaynba marka iyagii maxalkii dee macsiyadan iyo waxaan lagulaba yimi ayaaba cadaabkii iyo ciqaabka kuba imanaya haddaba rasuulka ilaah taale baan maqlaye hagaag u gaadhsii dee xataa meelaha ad dhici karta ruuxuu ka qaafil noqon kara oo cirhbiba ay kaga mid yihin oo waysada taam yeel bal taas buu yihi oo adigu dee waa waciid kuba yimi naarna loogu goodiyey waa marka aan la dahirin ee waxa weeyaan aan la maydhin waysada marka la weysaysanayo bal axaadiisna way noo socotaa kolleyna e waan in yar baan marka hore dee masalada si guud usoo yar noqon doonaa insha allah waxadaثanii xarmalة بnu yaحya qala xadaثana بn wahbi qala akbaranii xaywatu qala akbaranii mحamed bn cabdالرaحman ana aba cabdالlahi aba cabdالlahi mawla shadad bn اlhad xadaثahu bal matnigu waa xadiidka matnigiisiyo matni nooma soo noqonayo sanadkana xarmale iyo ibnu wahbi oo imaka baan haynay waa imaamkii cabdullahi ibnu wahb iyo xaywat ibnu shareixoo hore ayn shurayx aynu hore usoo maro isna nin siqa oo qiimo badan ahaa intuba waa wixii noo soo horeeyey soona noqnoqda maxamed ibnu cabdiraxmaan kani waxaan filaya caawi cusub yahay waana nin siqa oo maxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu nawfal baa la idhaa kolley waxaaba uu iskaga shuhuroobay yatiimu curwa waa curwat ibnu zubayr baa awoonkiisii ama yatiimkiisii buu kuba shuhuroobay oo aabihii ayaa isaga wasibu u ahaa waa loo dardaarmay oo dee malaha kafaaladiisu deeta markaasiyo isaga gacanta ku hayayoo waaba ruux loo dardaarmay buu ahaa taasuu yatiimu curwa uga shuhuroobay waa nin isaguna reer bani asaduna isku reeriyiin oo maxamed ibnu cabdiraxmaan ibn اlswad waxa wey ibn nofal ibn aswad oo aswadkaas isaga maxamed ibn cabdiraxman nofal ibn aswad aswadkaasna muhajiradii xaasho kaba mid ah kolley waa qaraabadii khadiija bint khuwaylid iyo lakiin isagu waana atbaacu taabiciintii raggii ugu ronroonaa kaba mida siqaara taabiciinna soo gaadhay ninkaas baa muxuu yihi ana abaa cabdillaahi mawla shadaad waa ninkan aan lahaa waa inagu cusubiyey waanu soo yar noqnoqonaya markii hore waxaan soo aragnay can saalimin mawla shadaadin imikana maxaa halkan ku sugan abu de abu cabdillaahi mawla shadaad ibn اlhaad waa halkii uu saalim ka ahun baa kunyadiisii la sheegay abu cabdillaahi shadaadkuna dee markii hore aabihii un baaba la raaciyey magacii kaa mawlihiisa uu yahay haddaba in moxamed ibn cabdiraxmaan ibn nawfal ayaa waxa u waramay sawa salim mawla shadaad ama abu cabdillaahi mawla shadaad ibn اlhaad oo muxuu ugu waramay anahu dakala calaa caaishata caaisha inuu usoo galay oo waa u yimi fadakara canha iyadiibuu wuxuu kaba sheegay can الnabiyi salى الlahu عalayhi wasalam iyadoo rasuulka ilaahay kaba wareysa bimili xadiidkaa hore o weylu lilcaqaabi min الnaar weli xadiidkii caaisha duruqdiisa ay noo socoto baabku waa laba xadiiun xadaثnii mحamed بن xaatimi وabu macnin الرaqaashiyu qala xadaثna cmar بن yunusa qala xadaثna عikrmaة بن camaari qala xadaثnii yaحya بn abi kaثiiri qala xadaثnii aw xadaثna abu salamta بn cabdالرaحman qala xadaثnii salim mawlى اlmahriyi qala kharajta ana وcabdالرaحman mati noola soo noqonayo snadkuna mحamed iبn xatim xataa xalayna waaba inoogaba sugnaa abu macnin raqashina yazid waa horeyna usoo maro mqadimadiiyo meel ka dambeysayba xataa cmar بn yunus alyamami isagana o nin siqoynu hore usoo maray iyo cikrima iyo yaحya بn abi kaثiir walaa idhaahna axaadiisa yaxya kuma xoog badna ay idhahan cikrima siqa haba ahaadee yaxyana caawa waa kaba warinaya lakin waa duruqdii mutaabacada ahayd maxaa markaa meeshii uu yihi xadaثanii aw xadaثana waa اxtiyaad baabkeed waana si aan soo maray in farqi udhaxeeya markaan xadaaniin idhaaha iyo markaan xadaanaan idhaahno oo xadaanii ay keenayso in ruuxan isaga uu sheekiisa ee xadiidka uu kaba soo noqonayo uu markaa keligii waktigaa ka warinayey dee dad kale ha kaba wariyeena laakiin xaaladaa isaga unbuu usheegayay xadaanaana jamaaco ay tahay oo dee wastaxsanuu limufradin xadaanii wa qari'in binafsihi akbaranii wain yuxadid jumlatan xadaana taasoo hadduu jumlada u warramaya xade waa istixsaanun marka waa ixtiyaad bal markaa matanay ahayd mise waa lala joogay baa shaki meesha yimi abu salamata bn cabdiraxmaan ibn cawf marka maxaa meeshana yaal salimun mawla lmahriyi eeg waa nin keliya isu kaa badbedelaya abu cabdillaahi mawla shadaad ibn lhaad baan soo aragnay imikana maxaa ku sugan salimun mawla lmahriyi mahrana waa reer qabiilo ballaadayd bay ahayd markii horena salim mawla shadaad waa nin keliya un waa sifaad nin keliya leeyahay waa nina arrinku uu inoo socdaayo marka muxuu yihi kharajtu waan baxday ana aniga iyo cabdالرaحman ibn abi bakrin fi janaazati sacd ibn abi waqaasin sacd ibn abi waqaas janaasadiisii baan la soo baxnay famararna oon soo raacnay weye famararna waxaan maray calaa baabi xujrati caaishata caaisha xujradeeda kelinkiisii ayaabaan soo maro dee saan soo sheegnay iyadaaba doontay inay kuba tukato masaajidka lasoo geliyo dadka qaarkoodna ay qoonsadeenba janaaze masaajidkii lasoo gelinayo waa inkireen oo dee meel baa jirtay xataa musalla ljanaais la odhanayo maqbarada agteeda ahayd oo lagu tukan jiray oo waana la soo mari jiray qaaliban tiibay dadka qaarkood walo ay tidhi dee iyadu laakiin xujadeeday lahaydba ay tiriba dadkii de ma garanayay inay silowsiinayaan iyo inay iloobeen oy dhaksa wuxuu iloobeen rasuulkii ilaahay labadiinna ilmo baydo laba waqti oo kala duwan bay dhinteen sahir iyo sahal masaajidka dhexdiisu ku tukaday tidhi masaajidkaa lasoo geliyo kuba tukado ama taasoo dadkina markaa dee arrintan kaloo badnayd ba ama dadkii aan taa ogeyn ayaa iyadaa kuba inkiray haddaba iyadaan soo raacnay famararna calaa baabi xujrati caaishata fadakara canha iyadii baa muxuu salim kaba sheegay canha can caaishata can nabiyi sala allahu alayh wasalam milahu markii hore na bimili waa isla midunoo badiyo dee zaaida iyo halkan bimilihi ama milahu xadiidka dariiqii ugu dambeeyey waa kan xadaanii salamat bnu shabiibin qala xadaana alxasan bnu acyana qala xadaana fulayxun qala xadaanii nucaym bnu cabdillaahi can salimi mawla shadaad bn lhaadi waa lafdigii hore oo kale qaala wuxuu uhi kuntu ana maca caaishata radia allahu canha waa kan dee waa u yimi kollayna malaaxiji kolkol waxbay u dirin jirtay oo taasoo kale oo waa tan waa usoo galay cabdiraxmaanna dee janaazaday la wada socdeen bo isna uu soo galay guriga fadakara canha can inabiyi sala allahu alay wasalam bimili waa xadiidkii lafdiga waa weylun lilcaqaabi mina naarun intaasaa xadiidkuba ahaan markaa xadiidka iyada mid weeyaan oo xagga salim taabicigan sidaan soo sheegayo caawa inoogu horeysa xadiidkana dhowr goorbu kusoo noqday waa xadiid keliya kani laba xadiid oo dambena kitaabka uu kuleeyo inta uu kitaabka kuleeyey kitaabkan aan ahayn ee muslim waa saddex xadiid oo kani ugu horeeyo waayo afartan dariiq ma kala tirinayno waa xadiid keliya un bay iskuba yihiin markan dee tirada guud ee axaadiista kitaabka tirinayno waa nin horta mid siqo oo oo taabiciya weeye laakiin alfaadaha intan un kuma koobno waxyaalaha uba yimaada salim mawla shadaad ibn lhaad waan imaka aragnay salim mawla shadaad dee ibn lhaadki baa lagaba tego waatan salimun mawla lmahriyi salimun mawla dawsin salimun mawla malik ibn aws ibn xadathan anasriyi صالب مولى النصريين بل مثلا إنها صالب أبو عبد الله الدوسي أما أبو عبد الله المديني صالب بن عبد الله أو يسونا بل مثلا مولى شداد بن هاد انتبه وايم ما دار روايات كلمانا ومن كانون وصفات شخصيا كليلين ده خيار المسلمين كوامل أنا وأها ومن موالدي كوامل أه تدكى الحرية متى سيوصل بضي laakiin de waxa weeye xagga xadiidkana dadka dee xujada kuba ah gees kalena xaggiisa kalena nin khiyaartii muslimiinta kaba mid ahaa taabiciya xadiidkana waa kaa caaisha isaga inooga soo wariyo horta bal ninkani waa ka waana taabiciintii dhexe xadiidkana waxaan leenahay kan mooye laba xadiid oo dambe oo inoo dambeeya waayo halkan labaduba way dambeeyaan ayuu kuba leeyahy arinta kale iyadoo xadiidka cabdillahi bni camrin inoo dambeeyo oo kolley asbaabtii xadiidkana ay inooguba sugan tahay waxaa iyada inooguba sugan bal lugaha maydhitaankooduna dee in ay farad ay tahay waajib tahay oo la-aanteed waxa weeye haddaan la maydhin dee ruuxii aan qof gashanayn weeyaane inaanay dee waysadiiba ruuxii u hagaagayn waciidkana uu kuba yimi kollayna marka la eego ahl alfatwa culimada caamadooda qowlkoodu waxa weeye inay waajibtay labada lugood oo la maydho nimankaa sheecad ay ka soo naqliyaan inay ka dhigeen inuu waajibku masxi yahay oo kale bal hadday kaba sugnaatay imaamka ibnu jariirna iyo daa-uudna waxay khiyaar bay kaba soo naqliyaan in la masixi karo oo dee masax la masaxay lagu kaaftoomi karo dee lana maydhayo kollayna qolooyinkaa dee halkan xuja uguma sugna axaadiisan kala duwan haddii taasi ay lagu kaaftoomi kara ama masxigu aanu waajibku shay mutaa qasrigu aanu shay mutacayin ahayn waciidkan xadiidkan iyo axaadiisa kale inooman yimaadeen dadkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh sifeeyey waysadiisii oo kala duna mawaadin kala duwanna ku sifeeyeyna dhammaanba inuu rasuulka ilaahay maydhayay kuwana waan soo aragnay eh kuwana way dambeeyaane ayuun baaba inooguba sugnaa dee kuwo badanna kitaabkeenna kuma sugne macnaa marna lagama soo naqlin taas oo kale bal dee walow imika halkan aan leenahay waa qowl dee aan leenahay caamata ahli lfatwa fi saa'ir alacsaari walamsaar qowlkoodu kan weeye kolley khilaafkoodu waxaa jirtaa qur-aanka marka la eego aayaddii weysadee suurat lmaa-ida in ayaa laba qiraa'o ayaa jirta wa arjulakum iyo wa arjulikum labada qiraa'oba waa laba qiraa'o sabciya wa arjulakum marka la yidhaaho dee saxin waxa weeye waxay ku cadfantay acdaadii la maydhayay oo iyaguna nasbisnaayo waa taa nasbisan oo ishkaal ma jiro ee qiraa'adaas ah wa arjulikum ila alkacbayn iyadoo dee kaley ayaa meesha kasradan waxa la yidhaaho waa lagu cadfayaa ma lagu jerayaa waxay imanaysaa wamsaxu biru-uusikum baa ka horreysay madaxyadiina masaxa marka haddii halkan la yidhaha wa arjulikum dee cibaaradan ama lafdiga daahirkiisa wuxuu noqonayaaba masigii haddii aan ku dee meeshii mee wax kaloo jarani may jirine lugihiinana masaxa waa taa ishkaalkoodu laakiin dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ilaahay kusoo dejiyey ee qur-aanka ee uu yihi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim bayaankiisii oo siaan soo sheegnay walow ay yidhahaan marka usuul la joogo ficilka mujaradkii wujuub ma keeno laakiin ficilku markuu shay bayaan u yahay san oo kale wax la isfaray xukumkii mubayankuu yeelanaya waajib bay noqon eh marna may dhicin inuu kuba kaaftoomay waciidkana waaba yimi axaadiisa inooguba sugan waana tan tarjamadu taalo kolley markaa jawaabta culimaduna waxa weeyaanuun dee luqadii carbeedna wax laga helayo iyadoo ay yidhaahaan awqaadda qaarkeed waxaa dhacaba shaygii in laba jaro mujaawaro daraaddeed oo aanu ahayn taas xukumku macni macnuhu taas maaha ee laakiin lafdigan daahirka ayaa kelimadan kale uu la socdo ayaa kolkol xukunkeeda daahir ahaan la raaciyaa macnihi iyadoo kaba duwan oo waxay soo naqliyaan luqada hada juxru dabbin hada juxru dabbin kharibin dee daahirku hada juxru dabbin kharibun in la yidhaaho juxrigii bay sifo u ahayd laakiin lafdigan dabbi ee jiran mujaawaradeed ayaa bal waxa weeyaan loo jaray umuuro saasi way jiraanoo dee waxay noqonayaan xaggii macnaha waa waxaa la maydhayo laakiin xagga lafdiga qira'adan marka la eego kasrada ayay leeyihin waa mujaawaro ahaanuun oo wax luqadiyaba lagama helayo laakiin rasuulka ilaahay de wataa inoo bayaamiyey waciidkan adagina kuba yimi markaa qowlkaasi waxay la tahay waa qowl de marfuud ah haddii la masaxayana waa markii kuf la gashado laakiin iyadoon kuf la gashan lagu waajibkoodii waa maydhi axaadiia baabkuna ta inoo faa'ideynaysa taas weeye waxbana umuurahan marka taas siaa loogaba jawaabo wax shubho oo halkan ugaba sugan ama ay waxay u cuskadaan ay u daliishadaan tani ma jirayso وxadaثnي زhayr بن حرب qال xadaثna جرير xا وxadaثna إسحاq qال أخبرna جرير عن منصور عن هلال بن يصاف عن أbي يحيى عن عبد اللh بن عمر qال أنه qال snadka kolley wax saasoo de waa dad cusub maaha isxaaqna waa imaamkii weynaa ibnu rahawey wuxuu kala duweyna sheekhu dee zuhayr ibnu xarbina waa sheekhiisii isxaaq ibnu rahaweyna waa sheekhiisii labadoodna jariir bay ka wada maqleen siiqada kala duwan mid wuxuu yihi xadahanaa jariirun buu yihi midna akhbaranaa jariirun buu yihi markaas si aanu labada lafti aanu isku xambaarin oo farqi yeelan kara walow aan leeyahay halkan waxaa dhici karta inaan farqi weyn oo saasi udhexeeya saa jirin bukhaari iyo dee umuurahaasna iyagu isku mid bay kaba dhigaan oo umuurahana ma kala farqiyaan ee waa muslim ixtiyaajkii sida soo maray haddaan egno istilaaxii markii dambe shaayaca noqday culimadii mashaariqada iyo intoodii badnayd ba dee mustalaxaadna iska shaayac noqday marka sheekha wax laga maqlayo ee carabkiisa adigu la maqlayana xadahanaa baa la yidhaahaa sheekii haddii lagu dul aqreeyana oo sheekhu iyaka dhegaysanaya saas aada wax kaga warisana markaasay akhbarana imanaysaa oo alakhbaranaana waa alqira cala sheekh xadathanaana waa asamac min lafdi sheekh de waana laba martabo kala heer sarreeya oo midna ta koobaad iyo ta labaad bee awjuudii taxamulka ay noqonayaan oo samaaca ayaa kasii adag oo kasii dee mudan bal markaa si dee aanay labadooda midi aanay taas hadday macnaha leeday isugu xambaarnaan ayuu muslim umuurahan u ilaaliya walow aan leenahay kolley sheekhan sheekh maxamed cali aadam kitaabkiisan uu kitaabka kuba sharxay ee weli sanfi adigu bal markaa weli horta dee sooma wada bixine isagu wuxuu kaba dhigaa arrintaa daraaddeed inuu muslim ukala farqinayo lakin waxaan leeyahay markaad isxaaq ay noqoto isxaaq kolley taaba ma aha isxaaq ibn rahawey isxaaq caadadiisa ah isagu akhbarana inuu isticmaalo waa naadir inuu xadaana isticmaalo waa la heli karaa walow xaafid ibn xajar fatxulbaari meelo kala duwan uu gooyo oo uu jasmiyu yidhaha asal ahaan ma isticmaaloba xadaana oo markaa ay noqonayso isagu ama ha maqlo ama ha ku dul aqriye isaga kollay siiqadiisii wax ku warin jiray taa ay tahay lakiin haddana meelo waan heli karnaa ee waxaa qaalib u ah isaga akhbaranayo markaa iyada maba ah iyadoo la ilaalinayo asamaac iyo alqiraae waa caadadii sheekhan waa in si uu wax ku warin isagu ku naqlinaye can mansuurin can hilaal ibni yasaafin halkan yasaaf iyo isaaf iyo bal kolley way labadaba way kuba dabdiyaan isaafna malaa luqawiyiinta u badan yasaafna waaba kan oo kol kol ya-daa yasaafna way kasriyaan oo yasaaf way yidhaahaan walow luqada carbeed dee wax saanla oo kale ee aada naadir utoo ya kasar isagoo kelimadu ya-ya u horeysa haddana ya-du ay kasro yeelato ay naadir kuto ay leeyihin malaa kelimo kale un ay sheegaan oo iyaduba dee luqadeedu yasaar ay hayd ee yasaar kol kol ay yidhaahaan waa lasoo naqliyey bal markaa yasaaf iyo yasaaf iyo isaaf oo inta badan ba waa ninkan oo nin siqaaboy marka can abi yaxya abi yaxyani wuu soo yar noqon doonaa mar kale oo ziyaado ay nagu sugnaataa adna wax ka yar sheegi doonaa can cabdillahi bni camrin waana ninkaa taabiciga abi yaxya qaala wuxuu yihi cabdullahi bni camrin rajacnaa waan soo laabanay maca rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay maci anagoo ah min makata makaan kasoo noqonay ila lmadinati madiinananu usoo laabanay xataa idaa kunaa oo dee waqti ay maka tegeen ama cumrooyinkiisii haba noqodo dee waxa weeyaan sida cumrat lqada iyo bal ama dee xajkiisii haba ahaadee adugu bal isagoo rasuulka ilaahay maka kasoo noqday ayay la socday cabdullahi bni camrin iyo dadkii la socday buu kaba mid ahaa xataa idaa kunaa markan aanay bimaa-in biyo waana ceel biyo ah oo biariiqi waddada ku sugan ujeeddadu marka ay kusii socdeen madiina ayaa meel biyolay mareen markaan halkaa kuba suganay ayay tacajala qowmun dad baa salaadii casarna way gashay oo way degdegeen cinda alcasri wa cinda salaati alcasri oo fatawada-uu way weysaysteen walxaal hum iyagu cijaalun ay degdegayaan iyagoo degdegayo seeblamada salaadiina rasuulka ilaahina uu ka dambeeyey oo waana yar sugayeen ayay weysayseen oo weysadiina way ku degdegeen cijaal jamcu cajlaan weeye cajlaan ayuu jamaciisa yahay sida dee bal matalan khadbaan oo kale khadbaan ruuxii cadhaysnaa dee waxaata lagu jamciyaa khidaab baa lagu jamciyaa imika cajlaanna waa kaa degdegayo bacna mutacajil oo jamciisa ayaa cijaal markaas ah in fatawada-u walxalhum iyagu cijaalun ay yihiin kuwa degdegaya saasay oo way weysayseen waanay degdegayeen barhkood baa markaa ku degdegay waxaa dhacdayna markaa lugihoo kale iyo cirbihi inaanay biyo hagaag wada gaadhsin fanta fantahaynaa ilayhim iyagii baaban soo gaadhnay dadkaa weysaysanayay walxal acqaabum cirbahoodii taluuxu ay dee muuqanaysaba weeyaan oo ujeedadu waaba tanlamayamasa taluuxu macnaa tadhar wa tudiuba ay bal waxa weeye muuqanayso iyo geegeedii baa muuqanayo dee meel qoyan uma eko lama yamasa aanu taaban almaw iyadoo cirbihii waa dadka qaarkood aanay dee degdegii ay degdegayeen biyihii wada gaadhsiin oo meelo cirbahoodii kaba mida ay muuqato engegan tahay ayaanu soo gaadhnay faqaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi asbiqu lwudua waysada taam yeela maye waylun lilacqaabi min annaar buu ihi halaag waxa u sugnaaday halaag baa u sugnaaday cerbaha oo naar xaggeed ugaba sugnaaday oo oo waciidkii de waa meeshii macsiyada ama mukhaalafadu ay kaba timi arrinkana waa inaanu wax dee sagayre iyo waxa ahayn waa shay waajib wal dee waysadii baaban hagaag ahayn waysadii haddaanay hagaagina salaadiiba ma hagaagayso haddaba acqaabtii ayaa halaag iyo cadaab u sugnaaday ama dee shido mashaqo halaag iyo hoog baa ugaba sugnaaday min annaari naar xaggeed ee asbiqu lwudaa intana waa marfuucun walow xadiidkii caaisha isaga asbiqu lwudaa iyada asbiq lwudaa dee kalaamkeeda uu ahaa xadiidka marfuuca weyn lacqaabi min annaar laakiin makatan way wada socdaan walow dee axaadiista qaarkood oo ruwaad kale ay wariyeen oo kale in lafdigan dee asbiqu lwudaa kolkol isagoo idraaj leh uu matniga xadiidka raacay makatani way wada socdaan asbiqu lwudaa waysada taam yeela waayo haddaan la taam yeelin xubnihii la maydhaya aan la wada gaadhsiin dee waysadii ma hagaagayso oo dee tanna waxaa ka dhalanaya mashaqadan ama waciidkan cadaabeed baaba kaba dhalanaya taas baa rasuulka ilaah yihi وxdثnا abubكر بن أbي شhayبةa qال xdثnا وakiع عن سفyاn xا وxdثnا بن المثنى وبن بشhاaر qال xdثnا محمد بن جعفر qال xdثnا شعبة kilاhma marka waa سفyاn بن سعيد الthوري iyo شhuعبة بن الحjاaج labadaa weeye labadan baa labadood yay ka wada warinayaan عan maنصوri imaamkii maنصوr بن معتmr بhada الاسنaadi waa isnaadka imakaan kaba soo baxnay oo dee isnaadka mansuur waa kii sanadka hore ee jariir بn cabdilxamid bay inooguba sugnaayo can hilaal ibn yasaaf can abi yaxya can cabdillahi bni camrin isnaadku waa kaas walaysa fi xadiiثi shucbata lakin xadiidka shucba kumay sugnayn asbiq lwuduu'a intaasi kumay sugnayne weylu lilcaqaab min annar ubaa riwaayada iyada shucbo dhacay ta laakiin sufyaan waa ku sugnaa وفي xadيثi xadيiثka شhuعبة waxaa kaloo kusugnaa isaga oon xadيiثka سفyاan kuba sugnayn عan أbي yaحyى الأعraجi maعnaa markuu isagu abu سفyاan xadيiثkan mansuur ka warinayay sida tii hore jrيirun baa waxaa inoogu sugnaa عan أbي yaحyى un baa kusugnaa lakiin muxuu soo kordhiyey oo riwaayada شhuعبة inooguma sugan عan أbي yaحyى الأعraجi أbي yaحyى الأعraج bal kaley qolooyinkii kale abiyaxya la wadaagsaday maka riwaayadu waa ti unbaa bubal mid waxa weeye waa inoo soo socotaa riwaaya inoo soo socotoon abiyaxya kuba sugnayne abiyaxyahani horta waa nin taabiciya magaciisana barhkood waxay yidhaaheen oo halkan mistac baa la yidhaahaa mistac qolooyinka qaarkood waxay yidhaaheen yaxya ibnu maciin iyo ziyaad ayaa la yidhaahaa kuwana dee mistac baa la yidhaha ba yidhi adugu waa nin taabiciy oo taabiciintii dhexe kamid ah kalle xafnu xajarnatu ka cabira maqbuul macnaha waa nin marka la eego heerkii itqaanka iyo xifdiga iyo dee ruwaadan xadiidka saxiixa warisay heerkoodii ma gaadhsiisna bartu ka cabire waa nin haddii cid kale ay xadiidka la wadaagsato oo lagu raaco dad kale ay ku raacaan xadiidkiisii waa la qaadanayaa oo dee wuxuu suubanayaa markaa mutaabacada ku xoogoobaya lakiin hadduu keligii yahay uu keligii warinayo kolley dee ragga kitaabkeedana aan ku hayno ee ama gaar ahaan ususha laga wariya ma noqonayo maantana waa mutaabaco rag ka dee darajo sareeya oo ayaa inoo soo socda yusuf ibnunahak oo xadiidka kaba warinaya cabdullahi ibnu camri maa la socday horta waa isagu waa arrin mutaabaco magaciisna waa taa aan soo sheegnay ziyaad ama mr waxaa kaloo dee loo yaqaanaaba abu yaحya almucarqab taasna waa loo yaqaan laftiga carqabna way noo dambaysaa ama dee bal markaa curquub oo caraqib lagu jamciyeyna xadiiska inoogaba imane bal taasna waa loo yidhaha acrajna waa tana kolley mala arrinkaasay ugaba timi abu yaxya almucarqab waxaana idhahaa bal halkan mucarqabnimada waxa u keenay laftiga curquub waa inoo dambeeya waa boqonta ama xajaaj ama bushr bnu marwan labada mid ka soo qaad laga yaabo de ina isagana cali shiicadiisii lagu tuumayey oo kale ayaa waxay yidhaahaan waa say soo naqliyaana kutubta taraajimta kuma sugan ayaa waxa la amray un adigu bal inuu caayo ee waktigaasna kollay wax iska macruufaya taasoo qolooyinkaasi ay laba iman jireen ama abaturaam ha yidhaaheen ama waxyaale eh dee kolkol waxaa dhici karta inay meelaha yamana birma kaba caayaan cay cali oo waa diiday oo kale markaasay boqonta ka gooyeen oo malaa halkan ay ugaba timida way hayd carqabad imika carqaba mucarqaba curqub waa halkan boqontae ciribta ka sarreyso intan de mala acrajnimadna waa halkii markaa dambe laangaadnimada ugaba timo tan ba abu yaxya almucarqabnimadu ay tahay waxaana jirta markay kutubtu naasikiyo mansuuka iyo ahimiyadiisa ay dhigayaan naasikiyo mansuuka waa ha soo aroorin riwaayo ah cali inuu la kulmay isaga abu yaxya almucarqab oo dad wacdiyayay waa wacdiyayay oo uu ku yidhi markaas de tacrifu naasika min almansuk ma kala saaraysaayo naasika iyo mansuka ma kala taqaano waa dadba wuxu sheegaya wacdiyayo may bu idho deetuu u diiday ti oo yihi halagta waa halagta de adigna waad halaagsamaysaa dadna waad halaagaysaa kolkol waxaa dhici karta wax mansuka dadkii inaad u sheegayso ood ku wacdiyayso qisada oo ninkay usoo aroortay dee kutubtan maaragtay markay ama baabkaa naasika iyo mansuka laga hadlaya hadalada cali ee lasoo naqliyo ee janibkaasa khaasatan markay ninkan sheegaan yaxya almucarqab waana ninkan aan hayno oo ninku saa kuba yidhi waya cali radia allahu tacala canhu ardaahum bal haddaba waa tan waxaan leeyahy waa nin taabici oo maqbuul bal darajadiisu ay tahay lakiin xadiisku isaga waa mutaabaca un san loo wariyay de waxyaalaha ruuxan dadka in aan ususha laga warina mutaabaca ama shaahidna ruux sidiisa marka gaar ahaantiisa la odhan karla waa daciif lakiin dacfigiisa aan u adkeyn ayaa usuubadaba xadiiskiisa ama u xoogeeya ama xoogoobaya isagu xdثna شhيbان بن فروخ وأbو كامل الجحdري جميعا عن أbي عwانةa قال أbو كامل xdثna أbو عwانةa عن أbي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبدالله بن عمر قال أنه قال wa xadيثkii عبدالله بن عمر halkii أbو يحيى المcرqبna ama الأعرجna يوسف بن ماهك oo nin ثقة ayaa kuba sugan oo kaan sheegayay labadane udhaxeeyana sheekhyada muslim mooyaane de waa ragaynu in badan soo aragnay horta abu cawaana wadax bn cabdillahi lyashkuri abi bishin kolleyna qiso iyo waxyaalo mar hore aan ku ballanqaadiy weli maan sheeginba isaga tiisa ahayd abi bishrina habeenna waan soo maray lakiin kunyadiisan waa u yimaadaaye magaciisuna magac la dabdin kare jacfar ibn abi waxshiye ayaa la yidhahyo waa nin siqaaru taabiciina horeyna usoo aragnay abu bishrin jacfar ibn abi waxshiya marka muxuu yihi cabdالlahi بn cmrin تkhلفa can النabiy slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa naga hadhay fii safarin safar saafarnaho aanu safarnay oo uu yar dib dhacayn way wada socdeene waana dariiqa makiya madiine udhaxeeya faadrakanaa waana soo gaadhay walxaal qad xadarat ay timi oy soo gashay salaaةulcasri salaadii casre waqtigeedu fajacalnaa waxaan gudagalnay oo de waa degdegii ay degdegayeen waa kaa sheegayey inay dee tacajala qowm iyo fatawada-u wahum cijaalin namsaxu calaa arjulina ujeedadu maydhigii bay ku khafiifiyeen lugaha ayaaban masaxaynay oo waa adigu gasli yaroo khafiif oo kolay ay meelo ka boodayeen maha inay gacantun marinayeene waayo way maydheen ee laakiin maydhitaankii a maydhin dhan oo dee wada gaadhay intii faradka aan ahayn markaasaa namsaxu calaa arjulina fanaadaa uu dhawaaqay rasuulka ilaahay oo wuxuu ihi weynu lilacqaabi min annaar xadana xadiid saddexaad baaba jira baabka marka hore aan laba idho waa xadiid abu hurayra isaguna macnahan kuba yimi marka muxuu yihi xadaثna cabdالرaحman ibn salaam الjumaxiyu qaala xadaثna الrabiicu yaعni bna muslimi can mحamedi wahuwa bn ziyadi can abi hurayrata ana الnabiya slى الlahu عalيyه wasalam ra'aa wuxuu arkay rajula nin buu arkay lam yaksil aan maydhin caqibayhi labadiisii cerhboodoo biyi aan gaadhsiin isagoo lugta intiisii kala maydhay faqaala rasuulka ilaahi ba wuxuu yihi salawaat الlahi wasalaamu عaleyh wayl lilcaqabi min annaar ayuu yihi xadaثna qutaybata wa abu bakr bn abi shaybata wa abu quraybin qaaluu waxay dhahan saddexdaasi xadaثna wakiicun can shucbata can mamd bn moxamed bni ziyaadi can abi hurayrata anahu ra'aa qowma qowm buu arkay yatawada'uuna weysaysanaya min almidharati waa dee cidaawada ama weelkaa lagu weysaysto weeyaan unoo midharadii ayay kaba weysaysanayeen marka culimaduna san imaam nawowi yidhaah waxay yidhahdeen almidharatu kulu inaain yutadaharu bi waa wax kastoo lagu weysaysto ama weysadeedii oo kale ha u ekaado kildi ha noqdo wixii adigu lagu weysaysanayay oo dhan ayaa midhara la yidhaha marka miimtana waa la kasriyaa waana la fadxiyaa iyada midhara haddii la yidhaho waa dee si qiyaaska ahaydoo markay aalo tahay waa qiyaaskii dee asmaadan ismigan ismu aalu kuba imanayay oo ka mifcalin wamifcalin wamifcalati min sulaasiya isma ma bihi cumira lamiyadan ibnu malik oo kale oo mifcal iyo mifcaal iyo mifcala intaba mimtu way kasrasantahe ayaa wixii aalaad ah ee la adeegsado qiyaaskoodu yahay dee waanay dabdiyaan alfaadaha walow imakaan majaamicda luawiga ah majaamicda luqada maha majaamicda fiqiga kuwa luqadu ay dee alfaado kaloo imika fahamkaasa ay sugeen oo luqada kusoo biiriyeen laakiin taa hore alfaadu way tirsanaayeen qiyaaskaa gees maray inta kale waa taa misbaax waa tan laleeyahay midraqa laleeyahay minshaar la leeyahay wixii kale midharana waa aaladii lagu weysaysanayay laakiin haddii madhara la yidhaaho waa iyadoo laga dhigay dee mawdicii ama makaankii adigu weysada oo dee aalanimo aan la egin taasna qiyaas bay dee noqon kartaa madhareen waa labada weji uu sheegayo bal dee taasay noqon oo luqatani macrufatani alfatxa share laakiin tawjiihooda taa noqonaya haddaba in weelkaa ayay kama weysaysanayeen faqaala rasul markaa wuxuu yihi oo abu hurayra hadda arkeeg asbiqu lwudua isagaa cibaaradan le si ay caaishaba ay kuba tidhi فإني سمعت أبالقاسم baan مqلay صلى الله عليه وسلم يقول وyl للcراqيb للcqاaب ahayd cراqيb waa جمع crqوb crqوb baa cراqيb lagu jamciya waana halkan boqonta waa seedaa ka saraysa cidhibta taas baa crqوb la yidhah cراqيbna lagu jamciyaa dee iyadna waa maxalkii fardiga waayo kuraamyo way ka hooseysaa dee waana ruuxu waxaa dhici karta inta hore intu lugta maydho inuu meelahaas oo kale ay gacantiisu dhaafto ama aanu u baraarugin haddaba waylu lilcaraaqib waa lilcaqaabin waa mawdic keliyo isku wada xidhan eh taas waxaa usugnaaday caraaqibta min annaari ayaa halaag ugaba sugnaaday xadaثani زuhayr بن xarbi qala xadaثana jariir can suhayli can abihi wa abu صالح can abi hurayrata qala qala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam wayl lcqaabi min annaar bal kolle xadiidka waxaa dee aan kaba faa'iidaysanayo wuxuu inoo keenayo wataa ama aan ka qaadin aan hore usoo aragnay baabu wujubi isticaabi jamiici ajzaءi maxali طahaarati hadakani baabu wujubi isticaabi jamiici ajzaءi maxali طahaarati طahaarada maxalkeeda waa intan adigu la maydho ee dee waxa weeyaan iyadana waajibkii kuba tacalliqaya dhammaan qaybaheedaas oo dhan in la taam yeelo la wada gaadhsiiyo maydhigii inay waajib tahay ayuu baabki yahay oo hadday wejiga tahayna dee intii xaddii wejigu ahayd la dhameeyo oon waxba laga tegin gacmahana dee intii balfaradkii wixii intaa dhaafsanay qure iyo taxjiid dee waxa weeyaan waaba sunay noqon laakiin waxa weeyaan intii faradkii in la wada ilaaliyo on waxba laga tegin dee lugahana waa tan imakaan hayne baabka horeba aan kaba soo baxnayo maxalkii dahaarada waa intii faradku ku tacalluqayay inaan waxba laga tegina la wada dhameeyo oo maydhigii lagu dhameeyo inay waajib tahay buu baabkiisi yahay xadaثnي سلامة بن شhبيب qال xadaثna الحaسن بن محمد بن أعyنة qال xadaثna معقل عن أbي زبير عن جابر أنه qال أخبرني cمر بن الخطاب waa صحاaبي ba صحاaبي kale kasii warinaya جابر بن عبد اللahi ayaa cمر cumar baa ii waramo wuxuu igu warramay ana rajula nin baa tawada'a weysaystay fataraka wuxuu ka tegay mawdica dufurin ciddi meesheed ayuu calaa qadamihi lugtiisa iyo qadamkiisa kaba tegay waa in ciddi leeg waa in yaroo kooban baa biyihii aanay gaadhin oonu maydhin faabsarahu nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa intaa engegan ee biyihii aanay gaadhin ayuu arkay faqaala salawaat ullaahi wasalaamu calayh rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi irjic laaban ninku dee waysadii waa kasoo kacay inuu tukaduu doonayay oo fa axsin fiicnee wudu'aka waysadaada si fiican u weysayso taam yar weeye waxbaa kaa maqan ee waysadaada dhammee farajaca ninkii waa laabmay intii adigu waysadiisiibuu fiicneeyey uma sallaa intaa dabadeed ayuu deeta ninkii markuu waysadiisii soo fiicneeyey ayuu tukaday taas bun baabku waa xadiidkan un xadiidkana iyada ta inooguba sugan waana cinwaankiisa uba soo dhigtay imaam nawowiye juz yar ama wax yaroo intii la maydhayey ah ee waajibnimo loo maydhayo ruuxu hadduu kaba tago waa intii waajibnimo loo maydhayaan leyni waajibkahayd in la maydho dahaaradiisii dee way kala dhantaalan tahay oo hadduu ma inaanay ansaxayn sidaasun ku ansaxayn hadduu sidaa kuba daayo kolleyna taa culimadu dee waa itifaaqood xadiidkuna waaba daliilkiisii bal taas wey halkan imaam nawowi mutayamimka oo kale ruuxu markuu wejiga masaxaya ama taas oo kale ma san weysadiiba iyadoo looga qiyaas qaadanayo se hadduu waxyaale ka ka tago waxa weeyaan waaba isaga la iska yar dhaafi karaa bal aqwaashii culimada wax nasi ma jira aqwaashii culimada ayuu imika halkan soo dhiganayaaye laakiin bal tan imika aan ku daysanaye ruuxu hadduu wax kaba tago taas weysadiisii inaanay fiicnaanahayn oo dee aanay dhammaanahayn ansaxayn haddaanu hagaajin oonu dhamayn bal taasi xadiiska u inooguma sugayn arrinta kale inooguba sugan ruuxan waxaa la arkaa dee jaahil buu kaba ahaa ama way kaba qarsooneyd oo wuxuu leeyahy xadiidku wuxuu daliil u yahayna calaa man taraka shayan min acdaai dahaaratihi jaahila lam tasixa dahaaratu e haddii uu bal matalan jahaal ahaan ugaba tago dee walow wixii isaga aan hadduu dadaal biyo mala meesha jiroon ihmaal loo tiirinayn bal ay waxyar noqon karto ee haddii uu ugaba taga xataa jaahilna inaanay dahaaradiisa ansaxayn xadiidka waayo ruuxu waxna way kaba qarsooneyd intana in yar bay ahayd rasuulku waa kan ku yidhi ku celiyey dee waxa weeye inuu wejasadiisii fiicnayo bal ruuxii jaahilkaa baritaankiisii wax la barayay iyo in loo baldhibrintiina way nooguba sugan tahay arrin kaleo imika halkan culimada qaarkood ay u daliishadeen buu sheekhu soo dhiganayaayo ay leeyihiin xadiidku wuxuu tilmaamayaaba in xubnaha aan la kala engejin laysku xigsiiya intan la maydhayo inay waajib tahay oo waxay leeyihiin waxaa u daliila waysadaadii fiicnee buu yidhi muu ka odhan intii aad ka tagtiiyo meeshii maydh uun waysadaadii fiicnee oo markaa taa macnuhu yahay dib ugu noqo soo weysay saasay dee qolooyinkii qowlkooda muwaalaadka ay kuma fasireen laakiin nawowi ba wuxuu le waa istilaab daciifa kaasi ama baadilo laftigan axsin wuduu'aka taamiyalna waa ixtimaalayaa kunoqodna waa ixtimaalaya markaa mid gaara lahaa looma daliishanayo laakiin ruuxu waa inuu wixii dhameeyo uno bal uu bal matalan meeshii ee aan waxba inta loo daliishan karaa intii faradka inaan waxba laga tegahayn haddii wax laga tegana waysadii aanay ansaxayn taas weeye ama ah in muwaalaad iyo muwaalaad la-aan xadiidka labada dhinacba dee mid kastaba uu ixtimaalaya markaa qolanna ma daliishan karto jaanibka uma daliishanayso baabu khuruuj alkhadaaya maca maa lwudu wuxuu u baabaysan yahay waa gafafkii iyo dunuubta bixitaankoodii waana ti aynu xalayba soo maray cashirkii ka horreeyeyna xadiid cusmaan baynu kuba soo maray waa dunuubtii sakaa'irta ahayd oo maa lam tuksha kabiira ama ida jtanaba alkabaa'ir iyo maa lam tu'ta kabiira xadiidkii cusmaan wadalika dahra kula taas bay iyadoo weliba weyse lagaba hadlayay haddaba bal khadaayihii aan noocaa aan ahayn markuu ruuxu weysaysto inay biyaha raacayaan oo macnaa lagaga dhaafayo taas buu baabkeedii yahay xadaثna سwayd بن سعيid عan malik بn anas xa وxadaثna abu الطاhir wlfd lahu qala aخbarana cabdاللahi بn wahbi عan malik بn anas labada sanadna kan dambe ayaa e ka naaزilsan waayo ka imaam malik mslim nin keliyaa udhaxeeyey walow ninku de abuطaahir iyo raggan aanu la sinayn oo nin ka darajo hooseeye yahay kan kale see labaa udhaxeeya عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل إذا توضأ haduu weysaysta الcبد adoonka المسلم مسلمka والمؤمن waa شhk من الراawي أوdn waa ruuxi مسلمka ama مؤمنka oo فqسل uu maydho وجه wejigiisa khرaجa waxa baxaya min وجهi wejigiisa waxa ka baxaya كuل khadيئة khadيئة kasta oo نadra إليهa بعaynayه uu ku eegay labadiisa indhood khadiico kasta oo indhihiisa uu ku eegay macalmaa biyaha maciisay baxaysaa khadiicadaasi aw maca aakhiri qadri ma tanna waa shaki uun waana dee kolley un biyahay raacaysaa ama dhibicda ugu dambeeye biyaha ayay la baxaysaa khadiicadii oo ilaahay kaga dhaafaya fa idaa kasala yadayhi labadiisa gacmood markuu maydho kharaja min yadayhi labadiisa gacmood waxaa kaba baxaya kullu khadiicatin khadiico kasta oo kaana uu ahaa badashataa mid qabatay oo taabatay yadaahu labadiisa gacmood macnaa tasabata ay kasbadeen un oo waa macsiyadii uu kulaba yimi dee aan kabiiro ahayn uu gacmaha kulaba yimi maca almaayi aw maca aakhiri qadri lmaayi fa idaa kasala rijlayhi labadiisa lugood markuu maydho kharajad waxa bixi kullu khadii'atin khadii'a kastaoo mashataa rijlaahu ay u socotay labadiisa lugood maca almaayi biyaha macood aw maca aakhiri qadri lmaayi markaa intani waa shaki soo noqnoqday sida almuslim iyo almu'minna shaki ay u ahayd xataa yakruja ilaa uu baxo ruuxu naqiyan xaalu yahay mid nadiif ah min adunuub dunuub kaba daahira kolley waa macaanidii aynu xadiidkii cusmaan iyo kuwii ka dambeeyey baa ama aan kuba soo ogaanay xadaثna mحamed بn mcmr بn ربعiyin الqaysiy qaala xadaثna abu hishaamid الmkzumiyu abu hishaam mغيraة بn slma la yidhah nin dee dadkii akhyaarta ahaa kaba mid ah oo atbaacu taabiciinti can cabdilwaxidi wahuwa bnu ziyaadi qaala xadaثna cثmaan bnu xakiimi qaala xadaثna mحamed bn mnkdir can xmrana mحamed bn mnkdir bal in sha allah habeena kalu inoo soo noqdaan ku yar joogsan doonaa waa adigu kaley aada u qiimo badnaa oo de adugu waa dadkii addoomihii ilaahay saalixiinta tiqaadkii ruwaadan ahaa culimadii waqtigiisina can xumrana can cثmaan bni cafana qaala anahu qaala cثmaan bni cafaan ba wuxuu yihi qaala rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi man tawadaأa ruuxa weysaysta oo faaxsana alwuduءa weysada fiicneeyo weysadiisa dhammeeyo taam yeela kharajat way baxaysaa khadaayahu gefafkiisii min jasadihi de waana taa xubnihiisa aynu soo marnay ee uu kaba weysaysanayay waxyaalihii uu kuba asiibay ee khadiyo ahaa waana xadiidka cusmaan naftiisaan kusoo marnay haddaan kabiira meesha aanu laba imano kabiirada iyada waa laga gaara ee laakiin waxa weeyaan waxaa baxaya khadaayooyinkiisii xataa takruja ilaa ay kaba baxdo min taxti adfaarihi adfaartiisa hoosteeda ay kaba baxdo weeye oo ilaa cidihiisa hoostooda ujeedada adigu ilaah baa kaba dhaafaya waana arinkaasoo dahriga oo dhanna waa xaalo iyadna soconaysa kolleyna waana fadliga lakiin dee qeydkan baa jirta weysadiisa fiicneeya macnaa waa taam yeelay si fiican buu weysaystay kolleyna weysada iyo salaadaha iyo ramadaan iyo jumcadii iyo bal matalan umuurahaas iyo axaadiistii kaleba waatii aan kaba soo wada hadalay bal takfiirkooda in mid kastaaba kafaare ay dunuubta unoqonayso siyaalahan dee isugu geysanayno xaleta ayaan kusoo joogsanay baabu istixbaari istixbaabi idaalati lgurati wa taxsilbilca cashirka halkaasaan ku yardaynayaa wallah subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma bixamdika